fiid wanaagsan dhammaantima dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnime qaybtaa soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
waa habeen sabtiya bisha oktoobar waa toddobiyo labaatan sannadka laba kun iyo siddeed iyo tobanka waxaanaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somaali dot com idaacadda caawana waxaa idiin haya anigoo ah maxamed cabdiyo cabdixakiim maxamuud shirwac
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah shirka kooxaha xidhiidhka ururka iskaashiga islaamku ay ku lahaayeen magaalada muqdisho la soo gebagabeeyey in dunidu ay soo aaminayso inay soomaaliya timaado oo shirar noocaniya lagu qabtana waa ay fafaalo muujinaya bogsoosho iyo maaragtaane caafimaad dayr caafimaad waxaan ilaahay ka baryaynaa kuwan iyo kuwo kaleoo kasii waaweynna inay ku qabsoomaan idanka ilaahay waxaad kaloo dhegaysan doontaan wararkii ugu dambeeyey ee xiisadda ka ogan dilkii wariyihii sacuudiga u dhashay jamaal khashokji
ilaa markii uu dhintay boqorkii hore ee sacuudiga turkiga waxa uu gacansaar la yeeshay dalka qatar halka sacuudiga uu gaashaanbuur la noqday isutagga imaaraadka carabta iyo masar waxay noqdeen labada cirif ee siyaasadda gobolka barnaamijyadii martida mikrofoonka iyo caweyska washington iyo weliba qodobo kale ayaad dhegaystayaal idaacadda iyadan fiidnimo ku maqli doontaan hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida kooxda xidhiidhka soomaaliya ee ururka dalalka islaamka ayaa marka magacooda lasoo gaabiya layidhahda o i c ayaa maanta kulan ku yeeshay magaalada muqdisho kulan kale oo uu furay ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre ayaa waxaa ka qaybgelayey wufuud kala matelaya saddexiyo toban dal iyadoo ay xooga ku saareen kulankaasina dhinacyada nabadgelyada dhismaha dowladnimada iyo xasiloonida iyo weliba sidii nidaam dimuquraadiya loogu hirgelin lahaa soomaaliya gabagabadii shirka ayaa dowladda kuweyt waxay beesha caalamka ugu baaqday inay taageerto siyaasadda iyo mabaadi'da ay u fidinayaan soomaaliya iyadoo ay tilmaantay in mid maadiyaba loo fidiyay iyo mid taageero siyaasadeedaba kooxdan oo ka kooban wadamada azerbaijan burunai jabuuti ijibti ama masar gaboon iiraan kuweyt maleysiya bakistan qatar sacuudi arabiya suudaan turki imaaraadka iyo weliba yemen ayaa ballan qaaday inay dowladda soomaaliya ka caawinayaan dagaalka ay kula jirta waxay ugu yeedheen kooxda argagixisada qaar ka mid ah madaxdii kulankaasi ka hadlay ayaa ugu baaqay hogaamiyaasha siyaasadda ee soomaaliya inay ilaaliyaan midnimada iyo xasiloonida waddankooda waxayna kula teliyeen in ay aragtigi midaysan oo wadahadal iyo isu tanaasul ku dhisan ay ka yeeshaan sidii loo sii xojin lahaa guulaha ilaa ay hadda soomaaliya gaadhay iyo weliba dariiqa ay ku wajahan tahay kooxdan ayaa sida oo kale sheegtay inay xoojinayaan xafiiskooda muqdisho oo marka gargaarka laga soo tago soomaaliya ka caawin doona siyaasadda iyo arrimaha nabadgelyada shirkan ayaa qabsoomay iyada oo dhinaca kale ammaanka magaalada muqdisho si weyn loo adkeeyey iyada oo jidad muhiim ah iyo weliba qaar badan oo ka mid a iskuullada iyo goobaha ganacsigu ay xidhnaayeen
xogeyaha gaashaandhigga maraykanka jim mattis ayaa maanta sheegay in maraykanku ka walaacsan yahay dilkii horaantii bishan qunsuliyadda sacuudiga ee magaalada istanbul ee dalturkiga loogu geystay wariye jamaal khashakji isagoo ka hadlay shir ku saabsan amniga oo maanta ka dhacay magaalada manaama ee caasimadda dalka baxrayn ayuu jenaraal mattis sheegay in xogeeya arrimaha dibadda ee maraykanka mike pompeo uu ka xayuubiyey dalkugal maraykan qaar ka mid a dadka lagaga sheegsan yahay inay ku lug lahaayeen dilkii saxaafiga u dhashay dalkaasi sacuudiga islamarkaasna uu maraykanku qaadi doono tallaabooyin kale oo dheeraada wasiirka gaashaandhigga maraykanka ayaa sidoo kale sheegay in dal kasta oo ku guuldaraystay inuu raaco xeerarkii qawaaniinta caalamiga ah uu carqalad ku noqon doono gobolka uu ku yaalo dhanka kale waxaa jimcihii soo gaadhay dalka maraykanka salaax bin jamaal khashakji oo ah wiil uu dhalay wariye khashakji kaasoo ay warbaahinta qaar ku warantay in tan iyo markii aabihii la dilay ay boqortooyadu u diiday inuu dalkiisa sacuudiga ka baxo salaax khashakji oo haysta dhalashada maraykanka ayaa talaadadii waxaa gurigiisa gurigiisa ku yaala dalka sacuudiga ku booqday boqorka sacuudiga boqor salmaan iyo dhexal sugaha boqortooyada maxamed bin salmaan oo warbaaxinta sacuudigu ay soo daabacday sawir muujinaya isaga oo salaamaya maxamed bin salmaan tv-ga c n n ayaa sheegay in inkasta oo uu soo gaadhay maraykanka aanay aan la ogeyn halka uu kaga sugan yahay dalka maraykanka ee uu yimid
dadka codbixiyaasha ee ku dhaqan gobolka kandahar ee waddanka afghanistan ayaa codadkooga maanta sabtiya ka dhiibtay doorashada baarlamaanka ee dalkaasi taasoo hore dib ugu dhacday muddo toddobaada kadib markii la dilay madaxii ciidamada booliska gobolkaasi afhayeena gobolkaasi kandahar u hadlay ayaa sheegay in ammaanka aada loo adkeeyey kandahar iyada oo wadooyinku ay xidhnaayeen ku dhowaad afar iyo labaatan saacadood ka hor inta aanay codbixintu bilaabmin si looga taxadira buu yidhi in gaadhi waxaa qarxa laga soo buuxiyey oo aaggaasi codaynta laga dhiibanayo uu soo galo codayntan maanta kandahar ka dhacday ay marayso toddobaad kadib markii labiyo soddon ka mid afar iyo soddonka gobol ee waddankaasi afghanistan ayaguna u dareereen islamarkaana ay codkooda dhiibteen
kooxda jihaadal islaamiga ee ka dagaalanta magaalada khaza ayaa sheegtay inay joojinayso gantaallada ay ku ridayso dhinaca israel kadib markii ay heshiis xabad joojina maanta oo sabti ay wada gaadheen dalka israa'iil afhayeen kooxdan daa'uud shihaab ayaa sheegay in heshiiskan ay dhexdhexaadisay dowladda masar una dhaqan galay isla maanta heshiiskan oo dhigaya in kooxda jihaad al islaamiga ay joojiso gantaallada ay ku tuurayso israel halka israelna ay joojinayso xadgudubyada ka dhanka falastiiniyiinta ma jiro wax wara oo ku saabsan heshiiskan oo ka soo baxay dhinaca israel heshiiskan xabajoojinta ayaa imanaya saacada kadib markii xoogaga hubaysan ee falastiiniyiinta ee khaza ku sugan ay tobanayo midfac ku tuureen xadka israa'iiliya khaza afhayeen u hadlay milatariga israel colonel jonathan conricas ayaa ku eedeeyey guutada alqudus ee iiraan fadhigeeduna yahay suuriya inay amartay madaafiicda uu ururka jihaad al islaami ku tuuray dalka israa'iil wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin ba halkaad wararkaasi kala socotaanna waa v o a washington aan ku bilownay sidii aad warkaygaba ku maqlayseen kooxda xiriirka soomaaliya ee ururka iskaashiga islaamka ee marka la soo gaabiyo loo yaqaano o i c ayaa soo gebagabeeyey kulan heer wasiiro ay maanta ku yeesheen magaalada muqdisho kulanka oo uu furay ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre ayaa intii uu socday waxaa dhinacyadu ay xoogga saareen nabadda dhismaha dowladnimada iyo sidii xasilooniyay oo nidaam dimuqraadiyadeed looga hirgelin lahaa soomaaliya shirkan ayaa qabsoomay iyadoo dhinaca kale ammaanka muqdisho aada loo adkeeyey wadooyin muhiimana la xidhay wariyaha v o da xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa warbixintan muqdisho kasoo diray kooxda xiriirka soomaaliya ee ururka iskaashiga islaamka ayaa maanta markii ugu horreysay ku shiray soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho waxaana shirkan oo ay ka soo qayb galeen kow iyo toban dal ugu horreyn daah furay ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre oo sheegay inay tahay maalin taariikhi ah in markii ugu horreysay magaalada muqdisho uu ka dhaco kulankan
maanta waa maalin taariikhi ah waa maalintii ugu horreysay ee kooxda xiriirka soomaaliya ee dalalka iskaashiga islaamka ay muqdisho kaga doodaan qaababka iyo siyaabaha loo horumarin karo nabadda waarta iyo xasilooni dowladnimo ka aslaaxda soomaaliya shirka maanta ee ururka iskaashiga islaamka wuxuu astaanu yahay in soomaaliya oo ka mid ahay dalalkii aasaasay ay ku soo laabatay fagaaraha iyada oo xal u raadinaysa dhibaatooyinka caalamka ka jira ergeyga gaarka ee dowladda federaalk soomaaliya u matala ururka iskaashiga islaamka cabdirasaaq siyaad cabdi ayaa v o a uga waramay tirada waddamada ka soo qayb galay shirkan iyo waxyaabaha ugu muhiimsan ee looga hadlay waxaa yimid saddex iyo toban dal ayna afariy toban bay ahaayeen koo iyo toban baa yimid waxaa maqnaaday saddex waddan oo keliya oo iiraan oo aad og tahay inaan xidhiir diblomaasiyad inaga dhexaynin brunai oo iyagana ay caqabado kala yimaadeen xagga transportka amba diyaaradaha iyo gaboon oo mar dambe uu martiqaad ku gaadhay laakiin xubnaha inta kale koo iyo tobankii way joogaan waanay soo xaadireen waftigoodana wuu fadhiyaa waxaa hadlay cidda jeerka ka ah amba madaxda ka ah konta gruubka ama kooxda xidhiirka ah dowladda qatar waxaa u hadlay wasiiru dowlahooda suldaan almareyki wuxuu ku dheeraaday xidhiirka soo jireenka ka dhexeeya soomaaliya iyo o i c kaalmada ay dowladdiisu siiso soomaaliya iyo inay barbar taagan yihiin ummadda soomaaliyeed si ay uga soo kabato dhibaatooyinkii hore u soo maray waxaa ku xigay ambaasadoorka la yidhahdo hishaam yuusuf oo isaguna in badanna ka soo shaqeeyay jaamacadda carabta soomaalidana aad u yaqaan afar jeer horena waddanka yimid isaguna wuxuu aad ugu halqabsaday ereyadii ra-isul wasaaraha ee ku saabsanaa inay dowladaha islaamku barbar taagan yihiin ummadda soomaaliyeed iyo xukuumaddooda islamarkaana ka kaalmaynayaan si ay u soo kabtaan oo ay uga soo baxaan dhibaatooyinkii islamarkaana u higsadaan mustaqbal ka fiican kii hore dhinaca kale waxyaabaha shirka lagu soo qaaday waxaa ka mid ah sidii wadamada ku jira ururka iskaashiga islaamka ay soomaaliya uga cafin lahaayeen deymaha ay ku leeyihiin sida uu mar kale tilmaamayo cabdirasaaq siyaad cabdi waxay sidoo kale ku soo celiyeen labadooduba deynta laga dhaafayo dowladda soomaaliya aad u fara badan haddana dadaalo badan ee wasaaradda maaliyaddu waddo sidii looga cafi lahaa ama looga dhaafi lahaa taas la'aanteedna horumarku aanu tallaabo weyn qaadi karin waxaan odhan karaa qodobkaas in hoosta laga xariiqa ay tahay inay maanta toddobiiy kontonka waddan ee dowladaha islaamka cidiga wakiilka ka ahayd ay la qaadatay dowladda soomaaliya in laga cafiin doono amba ay ka howlgeli doonaan kuna taageeri doonaan deynkaas ood moodo inuu ku noqday caqabad haddii aan laga gudbin dhaqaaluhu aanu tallaabo qaadayn ugu dambayn safiirka dowladda jabuuti u fadhiya soomaaliya aadan xasan aadan oo shirkan ka qayb gelayay ayaa si kooban uga warbixiyey aragtidiisa ku aadan muhiimadda shirkani u leeyahay dowladda soomaaliya walal waa wax fiican weeyaan in kooxda iskaashiga caalamiga ee arrimaha soomaaliya hay-adda maaragtaana iskaashiga dunida islaamka in muqdisho lagu qabto waa wax weyn oo maaragtaana muujinaya horumarka la sameeyey iyo ummadda soomaaliyeed in ay maaragtaana samaynayso progress iyo horumar inay ku soo noqonayso maaragtaana soomaaliya hay-adihii dawliga ahaa ee ay ka midka ahayd in dunidu ay soo aaminaysa inay soomaaliya timaado oo shirar noocaniya lagu qabtana waa ay fafaalo muujinaya bogsoosho iyo maaragtaana caafimaad daydh caafimaad waxaan ilaahay ka baryaynaa kuwan iyo kuwo kale oo kasii waaweynna inay ku qabsoomaan idanka ilaahay shirka kooxda xiriirka soomaaliya ee ururka iskaashiga islaamka oo muqdisho ka dhacay awgiis ayaa maanta si weyn loo adkeeyey guud ahaan ammaanka magaalada waxaana la xiray waddooyinka waaweyn iyadoo hakad uu ku yimid isu socodkii dadka iyo gaadiidka waxaana jirtay in maanta aanay shaqaynaynin inta badan goobihii ganacsiga iyo qaar ka mid a goobihii waxbarashada waxaana dadku ay maalayeen cagahooda si ay danahooda u fushadaan xasan kaafi qoyste v o a muqdisho aad buu mahadsan yahay xasan kaafi qoyste dhegeystayaal sida intiinii idaacaddii galabta dhegeysta aad dareensantihiin warbixintaasi waxay ku baxday idaacaddaydii galabta xasan kaafi aan mar kale ku noqonno iyo warbixin ku saabsan gebagabadii shirka
kooxda xiriirka soomaaliya ee ururka iskaashiga islaamka ayaa maanta markii ugu horreysay ku kulmay magaalada muqdisho waxaana shirkan oo ay ka soo qayb galeen kow iyo toban dal oo ka mid a afar iyo toban wadan oo lagu casuumay ugu horreyn daah furay ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre oo kulankan ku tilmaamay mid taariikhi ah maanta waa maalin taariikhi ah waana maalintii ugu horreysay ee dalalka iskaashiga islaamka ay muqdisho uga doodaan qaabka iyo siyaabaha loo horumarin karo nabad waarta iyo xasillooni ka hirgasha soomaaliya shirka maanta ee ururka iskaashiga islaamka ayaa astaan u ah in soomaaliya oo ka mid ahayd dalalkii aasaasay ururkan ay ku soo laabatay fagaaraha iyadoo xal u raadinaysa dhibaatooyinka ka jira dunida
This meeting is yet another symbol of Somalia's return to the community of nations as a proactive actor seeking solutions to global challenges.
ergega gaarka ee dowladda federaalka u fadhiya ururka iskaashiga islaamka cabdirasaaq siyaad cabdi ayaa v o a uga waramay tirada wadamada ka soo qayb galay kulanka iyo waxyaabaha ugu muhiimsan ee looga hadlay waxaa yimid saddex iyo toban dal inay afariy toban bay ahaayeen kooiy toban baa yimid waxaa maqnaaday saddex waddan oo keliya oo iiraan oo aad og tahay inaan xiriir diblomaasiyad inaga dhexaynin brunai oo iyagana ay caqabado kala yimaadeen xagga transborka amba diyaaradaha iyo gabon oo mar dambe uu martiqaad ku gaadhay laakiin xubnaha inta kale kooiy tobankii way joogaan waanay soo xaadireen waftigoodana u fadhiyaa waxaa hadlay cidda jeerka ka ah amba madaxda ka ah konta gruubkan ama kooxda xiriirka ah oo dowladda qatar waxaa u hadlay wasiiru dowlahooda suldaan almareyki wuxuu ku dheeraaday xidhiirka soo jireenka ka dhexeeya soomaaliya o i c kaalmada ay dowladdiisu siiso soomaaliya iyo inay barbar taagan yihiin ummadda soomaaliyeed si ay uga soo kabato dhibaatooyinkii hore u soo maray waxaa ku xigay ambasadorka la yidhahdo hishaam yuusuf oo isaguna in badanna ka soo shaqeeya jaamacadda carabta soomaalidana aad u yaqaan afar jeer horena waddanka yimid isaguna wuxuu aad ugu halqabsaday ereyadii ra-isul wasaaraha ee ku saabsanaa inay dowladaha islaamku barbar taagan yihiin ummadda soomaaliyeed iyo xukuumaddooda islamarkaana ka kaalmaynayaan si ay u soo kabtaan oo ay uga soo baxaan dhibaatooyinkii islamarkaana u higsadaan mustaqbal ka fiican kii hore arrimaha kale ee kulankan looga dooday ayaa waxaa ka mid a sidii waddamada iskaashiga islaamka ay xoogga u saari lahaayeen sidii soomaaliya looga cafin lahaa deymaha lagu leeyahay sida uu mar kale tilmaamayo cabdirisaaq siyaad cabdi waxay sidoo kale ku soo celiyeen labadooduba deynta laga dhaafayo dowladda soomaaliya aad u fara badan haddana dadaalo badan wasaaradda maaliyaddu waddo sidii looga cafi lahaa ama looga dhaafi lahaa taas la'aanteedna horumarku oo aanu tallaabo weyn qaadi karin waxaan odhan karaa qodobkaasa in hoosta laga xariiqa ay tahay inay maanta toddobiiy kontonka waddan ee dowladaha islaamka ciddayga wakiilka ka ahayd ay la qaadatay dowladda soomaaliya in laga cafiyin doono amba ay ka howlgeli doonaan kuna taageeri doonaan deynkaas ood moodo inuu ku noqday caqabad haddii aan laga gudbin dhaqaaluhu aanu tallaabo qaadayn safiirka dowladda jabuuti u fadhiya soomaaliya aadan xasan aadan oo shirkan ka qayb galay ayaa si kooban uga warbixiyey aragtidiisa ku aadan in dalalka iskaashiga islaamka ay ku shiraan muqdisho
fiican weeyaan in kooxda iskaashiga caalamiga ee arrimaha soomaaliya hay-adda maaragtaana iskaashiga dunida islaamka in muqdisho lagu qabto waa wax weyn oo maaragtaana muujinaya horumarka la sameeyey iyo ummadda soomaaliyeed in ay maaragtaana samaynayso progress iyo horumar inay ku soo noqonayso maaragtaana soomaaliya hay-adihii dawliga ahaa ee ay ka midka ahayd in dunidu ay soo aaminaysa inay soomaaliya timaado oo shirar noocaniya lagu qabtana waa ay fafaalo muujinaya bogsoosho iyo maaragtaana caafimaad dayr caafimaad waxaan ilaahay ka baryaynaa kuwan iyo kuwo kaleoo kasii waaweynna inay ku qabsoomaan idanka ilaahay shirkan ayaa markii uu soo gebagaboobay waxaa laga soo saaray warmurtiyeed dulicdiisu tahay in waddamada iskaashiga islaamka ay dhiirigeliyaan hannaanka geedisocodka nabadda soomaaliya waxaana warmurtiyeedkan saxaafadda u akhriyey wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya axmed ciise cawan
shirku wuxuu ku soo gebagaboobay inuu ka soo baxo communique ama dhambaal nuxurkiisu uu ahaa inuu adkeeyo dalalka xubnaha ka ah ururka islaamku ururka iskaashiga islaamku inay adkeeyaan midnimada dalka soomaaliyeed iyo qarannimada dadka soomaaliyeed waxay kaloo uu shirku tilmaamay ama uu go-aamiyey uu ku teliyey in soomaaliya la garab istaago oo dhan kasta dhanka horumarka hay-adihiisa dawliga ah dhanka gargaarka bani aadamnimo ayaa isagana maxaa la yidhaahdaa dalalku ay isku booriyeen inay ka taageeraan soomaaliya wuxuu shirku qiray horumarka dowla xukuumadda soomaaliyeed ay ka gaartay dhan kasta ha noqoto dhanka nabadgelyada dhanka dhaqaalaha dhanka siyaasadda iyo dhanka iskusoo isu soo dhoweynta iyo kalsooni oo abuurka dadka soomaaliyeed dhexdooda iyo sidoo kale wuxuu shirku tilmaamay oo soo dhoweeyey isoo dhowaanshaha ka socda geerka africa iyo horumarka ka socda dalalka geeska africa ee isu soo dhowaanaya iyo iskaashigooda shirkan ayaa markii uu soo idlaaday galabta waxa ay wafuuddii ka soo qayb gashay dib ugu laabteen dalalkoodii iyadoo dhinaca kalena dib loo furay waddooyinkii magaalada muqdisho ee saakay loo xiray shirkan awgiis waxaana caadi ku soo noqday isu socodkii dadka iyo gawaarida magaalada muqdisho xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
waa hagaag dhegeystayaal aad buu mahadsan yahay xasan kaafi qoysto inala socodsiinaya barnaamijkaasi aan idhaahdo warbixintaasi uu nooga soo diray magaalada muqdisho haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii martida mikrofoonka waxaa magaalada london noogu soo diyaariyey waryahayaga ridwaan xaaji cabdiweli
toddobaadkan dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku waraysanayaa maxamuud sheekh axmed dalmar oo ka faallooda arrimaha islaamka iyo bariga dhexe ku soo dhowow barnaamijka sheekh dalmar aad baad u mahadsantay rugwan waa dhow haysh weli waa la socotaayo dunidu si weyn ayay u hadalhayaan dilka wariye jamaal khashuuqji ee xogaha la xiriira dilkan foosha xun ee loo geystay wariyaha labadii oktoobarna waxaa muuqata in dalka turkigu marba uu in soo bandhigayey ilaa haddana ay dalbanayaan su-aalaha la xiriira cidda maleegtay dilka wariyahan iyo halkii uu ku dambeeyey meydkiisa ma laga yaabaa in turkigu ay soo bandhigaan codadka ay sheegeen inay hayaan ee muujin karaa in wariyaha dilkiisa uu qorshaysnaa madax sarsare oo boqortooyada ka tirsanna ay ku lug leeyihiin waa sidaad sheegaysaa ridwane day yani qaylo iyo dayaan badan ayuu dhaliyey dilka ninkan suxufiga ah oo dabcan ka dhashay qoys aad caan uga ah oo ugu magadha dalka sacuudi arabiya laftiisa nin haysta deganaanshaha dalka maraykanka nin ka mida yani nin wax ku qora jaraa-idka ka soo baxa dalka maraykanka kuwa ugu magaca dheer marka taasaa keenaysa in dee aad loo daneeyo oo aad la isugu hawlo wixii keenay dilkiisa iyo cidda ka dambeysay turkigu dabcan ilaa madaxweynahooda ayaa ka hadlay arrinta tan oo xitaa madaxweyne trump oo ay marmar badan yani afkaarta siyaasadda iyo halka mawaaqifta la istaagayo isku diidaan ay wadaageen yani xogahaas iyo wixii turkiga u hayo marka codadka iyo waxyaabaha tafaasiisha dheeraadka ah in loo baahdo in lasoo bandhigona waa laga yaabaa inan loo baahanna waa laga yaabaa oo ay noqoto dadka oo dhama amood oo dhama maqasho laakiin haddii loo baahdo oo arrintu ama ay maxkamad tagto ama gole diblomaasiyadeed oo lagu xisaabtamayo ay noqoto waxa turkiga ka hor joogsanaya in uu soo bandhigo codadka iyo xogaha kaleba ma uu jiro marka la eego khudbadda madaxweyne rajab tayib erdogan dhowaan uu jeediyey waxa uu ku faahfaahiyey sida wax u dhaceen waxa uu ka hadlay in dilkan uu qorshaysnaa waxa uu ka hadlay dadka faraha badan ee siddeed iyo tobanka gaadhaya dalka turkiga u yimid dilka wariye jamaal khashookji waxyaabo fara badan oo muuqaalo ah iyo in wariyaha la jarjarayna waa ay soo bandhigeen haddii dalka turkiga uu soo bandhigo codadkan ama muuqaalo kaleba xiriirka turkiga iyo sacuudiga siduu noqon karaa xidhiidhka turkiga iyo sacuudigu markii horeba runtii ma wanaagsanin oo baryahan dambe ee bariga dhexe guud ahaan ama caalamalislaam bidula islaamku jihaad ay ujeedo iyo sida ay u tallaabsanayso ayaa laisku khilaafsan yahay isbahaysiga iyo magaranaysa isgaashaanbuuraysiga bariga dhexe ka jira oo ay ku kala dhinteen wadamo markii hore xilfi ku ahaayo ku jiray matalan golaha iskaashiga khaliijka oo kale oo qatar iyo dee halka ay kala joogaan maanta sacuudi arabiya iyo imaaraadka iyo xulaafadooda kale ee daba taagani waa la socotaa turkigu dabcan xagga qatar ayuu dhinaca saaray marka awalba xidhiidhku ma wanaagsaneyn in sidaa uu hadlo oo uu hadalka taag taago ama uu yacni sidaa kulul u waajaho oo uu soo bandhigo waxyaabo badan oo aanay jeclaysteen sacuudigana lasoo bandhigin curfiga dawladahana inta badan ba aan maaragtay suuro gelin ama laga dhowrsado oo la daboolo ayuu soo bandhigay marka xidhiidh awalba xumaa ayuunbaa sii xumaanaya imikadan qudheedana waxa uu turkigu uga jeedaa yani diirinta iyo kululaynta arrinta tan in yacni uu ku jilciyo oo ku weydeeyo weyd kaga dhigo kaalinta sacuudi arabiya sideedaba caalamka ama bariga dhex ay ku laabaan waa gartay marka la eego sacuudiga dhowr mar oo hore ayay ka gaabsadeen arrintan marar badan waa ay ka hor yimaadeen waa ay beeniyeen laba toddobaad kadib waxa ay aqbaleen in wariyaha safaaradda lagu dhex dilay laakiin waxa ay sheegayaan in meesha dagaal uu ka dhacay oo aan la filayn waxaa dhacay iyo in aanu haba yaraatee wax luga ku lahayn maxamed bin salmaan dalalka islaamka marka la eego ka suko waa u imaan doonaa yurub iyo dalalka galbeedka dalalka islaamka ilaa hadda maxay u aamusan yihiin ayay kula tahay maxay wax hadala ama wax dareen ah ay uga muujin la'yihiin dilka wariye jamaal khashooqji wallahi waxaan umalanayaa ridwan dee waynu la soconnaa waad la socotaa dalalka islaamka marka la yidhahdo dee xukuumadahoodaad ujeedaa xukuumadaha dalalka islaamkuna ceebtooda ma aha waa caadadooda inay aamusnaadaan sidoodaba oo dee qadiyadda maanta yacni suxufa la dilay waa wax aada u fool xun oo dee ibni aadam sidiisaba gardarro lagu dilaa diintu doona haystee waxa weeye waa xagga ilaahay iyo xagga aadamigana aada ugu falxun laakiin dee arrimo kaba waaweyn ummado dhan oo yacni magaranaysa cagta la mariyey khalqi badan oo caruur iyo ciroole iyo dumar iyo wax walba lahoo la gumaadayo inta ay arkayaan oo falastiin iyo dhulka la dhado maynamar dadka rohingaha la dhadee barma lagu tuntay laguna gumaadayo waxyaabo badan oo kaba sii weyn oo dee kumaankum qof ay saameynaya dhimasho iyo dhaawac iyo luufluuf iyo magaranaysa eedaad kaleba ayaanay ka hadlin markaa iyaga waxba lagu daali maayo baan u malaynayaa oo waa wax dee u curfiya waa caadadooda ceebtooda maaha inay aamusnaadaan xukuumadaha dalalka islaamka intooda badan waayahay aan u soo noqonno dalka maraykanka marka la eego fariimaha madaxweyne trump isbeddel ayaa ku dhacay tan iyo dilka waryahan markii sida weyn oo u difaacayay dalka sacuudiga oo uu lahaa waa ay soo bandhigi doonaan haddii wax ay jiraan hadda waxaa muuqata in maraykanku uu dilka khashyoqji leeyahay boqortooyada ayaa mas-uuliyaddeeda qaadaysa marka la eego dalka jarmalka waxay hakiyeen hubkii ay ka iibin jireen dalka sacuudi carabiya dalalka midooda yurub marka la eego waxay ku baaqayaan in baaritaan dhab ah oo xoog badan lagu sameeyo arrintan dalalka g n laysku yidhaahdo oo jabaan iyo kanada iyo maraykanku uu ka mid yahay laftooda waxa ay dalbanayaan baaritaanka in lasii xoojiyo faransiiska diblomaasiyiintiisii ayuu ka mamnuucay inay sacuudiga tagaan arrimahan oo dhan markaad eegto ma is leedahay cadaadiska bulshada caalamka ee ku aadan dilka khashyoqji iyagoo ka imanaya xuquuqda aadanaha iyo qiimaha nolosha qofka bani aadamka dee ka sokow in washington post uu la shaqeynaya iyo maraykanka inuu ku noolaa in arrimahan ay aakhirka sababi karaan in maxamed bin salmaan xilkan aanu qaban waxa weeye de waa arrin iminka un soo shaacbaxaysa bilowgeedii oo ahaa dilka khashogdi iyo halka ay ku dhammaan doontaa yacni marxalada u kala dhexayn kara waxa weeye kolley dowladda sacuudi arabiya boqortooyada sacuudi arabiya cadaadis aan weligood hore usoo marin ayaa maanta dunida ka saaran cadaadisyada qaar waxaa laga yaabaa in ay u babacdhigaan ama u dhabar adeygaan oo dalalkan ay ka mid yihiin jaban iyo haddii alla kuu rooyahayay midooda yurub waddamo ka mida iyo diddi waxa weeyaan waxaa laga yaabaa in ay u babacdhigi karaan ama ay u dhabar adeygaan oo adkaystaan laakiin cadaadis toos ah oo kaga yimaada dalka maraykanka waxaa laga yaabaa inay ku adkaato inay dhabar adeegaan waa laga yaabaa in maxaanku dhahdaayey aakhirka arrintaasi horta dad badan bay sahayanaysaa oo madaxda sare ee sacuudi arabiya ka mida gaar ahaan howlwadanada xagga sirdoonka dad badan baa laga yaabaa in iyaga loo sadqeeyo oo waxaan la idhahdo kabfifida ama state goach ama neef la shidhaynayo oo lagu sadqaynayo arrintaas ay laga dhigto oo kale laakiin waxa weeye aakhirka haddii dee cadaadisku dami waayo waa laga yaabaa in ay sidoon u saamayso boqortooyada dadka xukumaha ma odhan karo anigu waxaa laga yaabaa inay amiirka leh dhaxalka taajka sacuudi arabiya maxamed bin salmaan ay si deg dega u sahayan doonto sacuudiga qudhoodu dee waa dawlad awoodo badan leh oo xagga dhaqaalaha iyo siyaabo badan iyo baasoolka way yaqaaneen siyaabo badan oo arrimaha caynkaas oo kale looga gudbo dalalkan qudhoodu maaragtay iminka hakinaya hubka iyo waxa ay iibinayeen maanta haddii dhaqaalahoodu yaro rakibo oo xumaado oo loo baahdo in ma garanaysaa qulqulkii maxaanku dhahdaye doolarada saliidda ee sacuudi arabiya uu xaggooda u soo bato waxaa laga yaabaa in ay dabciyaan oo arrimaha ay ka noqdaan ama sida ay iminka ugu adagyiin oo u kululin aanay u kululaan laakiin waxa weeye wax laga dhur sugayo bal hadda halka ay yacni ku dambayso ama ay ku ibafuranto haddii ay dhacdo in xildhibaanada senatarada maraykanku ay soo bandhigaan ama ay soo gudbiyaan qorshe ah in sacuudiga la cunuqabateeyo ama in la joojiyo hubka laga iibin jiray aan taas suuragal ma taha iyada waa suuragal laakiin sida ay yacni meel mar ama yacni wax fulax u noqonayso ayaa iyana qudhowdu dee ma garanaysaa in la sugo ay tahay dalka sacuudigu waa taqaanaa masalan waddamadan dalalkan hubka iibiya inta badan iyagu ka dan badan kama leh in wax la laayo iyo in xuquuqda ibni aadanka lagu dhoobayso ama lagu tunto nin caan ah oo suxufi ahaa oo wax ku qoreeyay jareed ka mid a kuwa ugu magaca dheele dalka maraykanka in la dilo waa laga wada xumaanayaa lama jeclaysanayo laakiin iyaga qudhoodu waad garanaysaayoo sharikadaha hubka iibinaya waxa ladhada lobby bay leeyihiin cadaadis bay leeyihiin hadhow marka lasoo dooranayo senataradana ma aqalka odayaasha iyo baarlamaanka maraykanka taa gudheeda yani dee il gooniya bay ku eegayaanoo waxa weeye raggii matalan ololayaashooda lacagta siin jiray ama shirkadihii maalgelin jiray ololayaashooda doorashada waxaan u malaynayaa inanay meel ilaa kaga dhaqaaqeen marka waa laga yaabaa in yani cunaqabatayn afka ah la saaro laakiin practically ama howlqabad ahaan camaliyan laga yaabo sida loo weyneynayo oo maalinba yani musufaar yar looga saarayo wax matara inay noqoto oo ay socon weydo cunaqabatayntaasi baa dhici karta ugu dambeyn waxaan jeclahay bal inaan iyana isla eegno dilka marka laga hadlayo hadda khashookji sacuudi arabiya ma laga yaabaa in isbedello dhinaca xuquuqda aadanaha uu ka dhaliyo iyo xorriyatul qowlka maadaama marka dhinac kale la eego xataa dhaxal sugaha boqortooyada sacuudigu uu doonayo in sacuudi hormarsan uu maaragtay uu soo kordhiyo oo waxyaabo fara badanoo noloshii hore iyo habdhaqankii hore uu wax ka bedeli doono dalkiisa wallahi taasi dee waxa weeyaan horta sideedaba isbedlada noocaas laba arrimood bay ku yimaadaanoo medi suuragal maaha oo dee dabcan in si weyn waxay kaga bedelaan maamulka sacuudi arabiya boqortooyadani way xidida adag tahay way dhaabada adag tahay sida kale ku imanaysaana waxa weeye si tallaabo tallaabo ah in maalinba ina ay soo korodho taasina dee yacni fiid iyo yacni arooryo inta u dhaxaysa ma bayna cashiyatin nuduhaha in mar keliya la arko isbedello waaweynoo ka dhacay dhinacaas waxa weeye wax soo degdegaya maaha bay la tahay waayahay aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay wakhtigaaga waayahay ridwan hay intaas ayaan ku soo gebagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku waraysanayey maxamuud sheekh axmed dalmar oo ka faallooda arrimaha bariga dhexe inta mar kale aynu kulmi doonno waa ridwaan xaaji cabdiweli oo idin leh nabadgelyo
aad iyo aad mubaadsan yahay ridwaan xaaji cabdulla nala socodsiinaya barnaamijkaasi martida microfonka lagta dhegeysanaysaana waa v o a washington haatanna waa barnaamijkii caweyska washington iyo cabdixakiim maxamuud shirwac
wanaagsan iyo weliba cawaysin wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii cawayska washington barnaamijka caweyska washington iyo toddobaadkana qodobada aan ku soo qaadan doonno ee aynu ku wada caweyn doonnona waxaa ka mid ah nin u sharaxan inuu guddoomiye u noqdo dadka aan weli guursan amaba iskaabulada ah ee deegaanka amaba magaalada uu degan yahay gudoomiyadaan u tartanayna waa gudoomiyaha iskaabulada puntland meel walba la haystaa xisbiyaal gudoomiye leeyahay
barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan ninkaasi waxa uu xilkaasi ku doortay iyo weliba maanse uu u tiriyo haweenka islamarkaana uu ku ammaanayo suu iskaabulanimada ama dhallinyaronimada ugaga baxo sidoo kale barnaamijka caweyska washington toddobaadkan qodobada xiisaha leen idinku hayno waxaa ka mid ah
ilmada igaiiigo ka horta ishaydan ee afkuna waa ku dhaqaalaye qofnaanagu alijawaab waa fanaanada nasteexo ciise xirsi oo ku magac dheer nasteexa indho oo toddobaadkana barnaamijka caweyska washington martii noogu ah qaybo ka mida suugaanteeda ayaynu barnaamijka kaga bogan doonaa sidoo kale dhegaystayaal waxaynu halkii kasii anba qaadi doonaa madadaaladii iyo weliba sheekooyinkii xiisaha lahaa ee inala wadaagay cabdiqani isku filan oo ah nin dhallinyaro ah oo alifa sheekooyin maadiya weliba madadaalo isugu jira iyadoo barnaamijkan aad ku maqli doontaan sheekooyinka iyo weliba qaybo ka mida heesa uu u bedelay hanaan madadaala ah barnaamijkuna waa barnaamijkii cawayska ah washington aan ku bilowna dhegaystayaale waxaaynu inta badan aragnaa dad u tartamaya xilal kala duwan oo ay rabaan inay bulshada u qabtaan sida qaar doonaya xil madaxweyne mid xildhibaan maayer guddoomiye gobol iyo weliba qaar kale oo la mid a haddaba dhegaystayaal waxaan idii hayaa sheeke iyaduna xildoon un ah balse xilalkaasi aynu soo tilmaannay iyadu ka duwan maxamed baashe maxamuud waa nin dhallinyaro ah islamarkaana ah la abuura suugaanta curiya maxamed oo ka mida dhallinyarada ku dhaqan magaalada boosaaso ayaa sheegay in uu tartan ugu jiro ama uu u loolamayo inuu noqdo guddoomiyaha iskaabulada amaba dhallinyarada aan weli guursan ee puntland sheekadan ayaanana dhex martay aniga iyo maxamed waxaan isku haysanaa guddoomiyahan isku haysanaa aniga laftigaada waxaan doonaya inaan u tartamo mar kale isku soo sharaxo guddoomiyenimada loo tartamaya maxay tahay markaa ee aad u tartamaysa doonaysaa gudoomiyadaan u tartamayna waa gudoomiyaha iska abuurada puntland meel walba la haystaa xisbiyaa gudoomiyuu leeyahay madaxdii iyo maxaan ku dhahay xaggaasoo dhan gudoomiyaa laga kii gobolka kii degmada waa hagaag marka waa lagaaga fadhiyaa booska booska waa lagaaga fadhiyaa waxaad doonaysaa inaad tartanto aad adigu gudoomiyaba iskaabulada u noqotood ku guulaysato xagga ha marka halkaasaan doonaya aniguna halkaa inaan qabsadaan doonaya sidoo kale iyana wax rabaa balde maadaam dhaqankiinan dhalinyarada ugu leexdo oo maxaan ku dhahday gablihii ama maxaan ku dhahday dhalinyarada dhinacooda laftigeeda waka marka waa qayb ka mida ololihii weeyaan aad ugu jirtay inaad booskaa hantido waan gartay de marka haweenkii de inaan ciidiba kula tartamayn baa laga yaabaa marka marba haddii aad suugaanba ku ammaanayso waxaa laga yaaba de marka intaasoo kablood aan halkaas magacyadooda kula tahay oo soddon magaco atawaa quruxda leedihiin sharafta leedihiin waa kaas iyo laftigeeda waxaa laga yaaba ciidamo badan yimaadaan waliba halkaas iyagahay waxaa ka jira ciidanlaan baa ka jirta la yimaado waan gartay marka maxamed maxaad ku ammaantay bal waaye ololihiiba garanaya kaba dhignabe inaad u tartamaysa iskaabulada guddoomiyaheedii maxaad ku ammaantay bal maansadii maxay tidhi aad tiris maansadani waxay ku bilaabmanaysaa magacyay ku bilaabmanaysaa waxay ku bilaabmanaysaa maaliga saliidlay santahuun jiraabey safiyay suleekhay sagaley sureerey sicdiyey jicaadey saxarlay sihaamey soomaali dalabey dadan madaxu qalantoy sawjadii jacaylkaay seeftii nacaybkaay wejigaaga simaniyo nabanada sidaaqee sangaroorka dheerniyo fiynida madow ee bisha seeraheediyo jidkeydii deganaanta sawdkiyo socodkaag dhaqaaqdiyo simidsiga tallaabada wax lagugu saliidoba saxartiro ilaahay baa kaa sifeeyo qalbigii ku sugaye ku saadaalinaye sidnaad u noqotiyo kugu sii fagraayaan sasabaa'intaayoo iyadoy sag dhexe tahay saandambeed habeeniyo sardho galay dadkoo imid idin aniguna ma seexdee soojeed alloonkii adigaan ku sugayaa waan gartay sacaabada ilaahdaan hadba sare u taagaa inaadii sugnaato ubax soo baxaayo heeyaalo bixiyo diidiya lahayn saxab baan kuu sidaayo adiguna sidaha qabo adiguna adiguna sidaha qabo dee waaba baaqba maystiri baaq dheer baad dirtay baaq baad dirtay marka weli ciidma ka soo jawaabtay dheer baan diray ha ma weli idinkaman soo jigaabin marka waxaan leeyahay dee yan haddana dhexdeena bal meelo kale la odhan ninkaas dee dad buu sii galay jirbaaba haddana yaan lagugu dirina waxaan waxaa jira sirqaraha saxalkiiyo mariiqale sumbulaha shisheeyaha taladilo sokeeyaha adigoo ka saahido ka salguura meeye sida kuguma daayaan waxaa la odhanayaa ninkaasi maadaama yahay gudoomiyaiskaabudaa ninkaa dooskiisayaan loogu tegana waxaa leeyahay halkaana de ayaan laysku eedanayo una laysku kaandirin haya haya waa waxa weeyaan dira diraalaha isku dira dadka isjecel ayaad iyaga laftirkoogan aad kasii digaysa ad leedahay yaan yaana loo soo dhowaan ha ha waxaa leeyahay de halkaa yan laba haya haya waa si wanaagsan de waxaa tidhi maxamed weli ciidi kama soo jawaabin de markaa ma ma is leedahay inaad ololahaagii wax ka bedeshay u baahan tahay mise iskaabulanimada aadi laftarkaagu aad sii jeclaysanaysaa inaad aad kusii jirto inaad guddoomiye u noqonin si aad uga baxdo
dadka inay madax noqdaan soomaalidu kuwa jeceshahayo haye de doodka inaad iska siyaasaysato marmar waa kugu soo dhacaysa haddana sidaadila wax lagu sii jiro maaha
waa gartay marka haweenkoo kale markay dhegaystaan amaba dee ay maansadan maqlaan oo intanoo magaca soddonkan magacee kala duwan ee tirinaysaad xidhiidhinayso markaynu kaba nimaadnaba iskaabulanimada iyo hawshaasi maxay kaga fal celiyaan ama kaga dareen celiyaan oo makasoo noqota maxaan ku idhaahdaa dareen celin waxyaabaha kale oyanay ku jirta horta inay maxaan ku idhahdaa inaad aan ammaano gabadha la ammaano sugaan lagu ammaano jawaab keliyaa maaha lafkeyga ani markii waxaan isku diyeyey dhamaan hal abuure hal abuur sameeyo eraya isu keeno marka aan ku cabiro waxyaabaha aniga qalbigeyga ku jira aan ku ammaano gabadh iyo laftigeeda jawaabkuna waa sarayaa hadday soo joogaag waayaanna wax laga yadhaanda kuwa kala jiro idhahdo war waa waxbaa weli ma hayo waa si wanaagsan ereyada aan aadka uga dhuuxay ee aan dareemo waxaa ka mid ah sawjadii jacaylkaay seeftii nacaybkaay markaa gabadha noocaas waate maxaan ku idhaha jacaylkiina iyadu dee waa de oliba nacaybkana seeftiis iyo kurkun ka jaraysa ha ha de waa sawjadii jacaylka dawgeeda jacayl wey waa jacaylkaada kuliidada nacaybkana kurkayka goynaysaa isaga nacayb layidhahda xaggeeda ma soo maraan ee gabadha wanaagsan ee sifaha le ee quruxdaa le ee soomaaliyadda ahe intaasoo magac leh
haddii aynu intaasi kaga soo gudoomno ninkaasi iskaabulada raba inuu guddoomiye u noqdo islamarkaana aynu hore uga sii soconno barnaamijkeenna intiinala socotay barnaamijkii toddobaadkii hore waxa aynu ku soo qaadanay waraysi ay wariyaha v o eda magaalada hargeysa sagal mustafa xasan nuur ay magaaladaasi kula yeelatay cabdiqani maxamed cabdilaahi oo ku magac dheer cabdiqani isku filane taasoo uu kaga hadlayay heese uu hanaan madadaala u bedelay waxaanay toddobaadkii hore inoo maraysay cabdiqani isku filane oo hees u bedelay bidaarta kaga hadlay islamarkaana yidhi ma og tahay bidaartaba timi looma waayene cayn wax loo yidhi kuwa timaha dhaadheer inay ku cibro qaataan bal aynu eegna markana qayb ka mida waraysigiisii oo aan idiin kala baxo isaga iyo sagal mustafe waxaad tahay qof caana bulshadu wada garanaysa meel walba dadka calankaana had iyo jeer dhibaataa lasoo kulantaa hadday dumarka u kala tahay anagu matalan rag way hinaasaan raje intee leeg baad ka qabtaa gabadha kugu soo hagaagi doonta ee calafkaaga noqon doonta iyo mihinadaada inaad isqabadsiiso oo ay kaa maseyrto runtii horta waa waa wax jira su-aashaasi waana waxa ugu badan imika fanaaniintii dadka caankaaba laakiin waxaan rajayn doonaa inaanaan isku kicin insha allahu
tacaalauslin doontaa ayo isku kici maysa laakiin dad badan bay ku dhacdaa inay mustaqbalkooda ay saameyso caanimadoodu markaa waxaad leedahay rajo badan oo saas usii xun kama qabamaya insha allah waxaan ku ducaysanaya mid aan hinaasinba xididka hinaasaha mid laga saaray waan ku ducaysanaya insha allah
waa hagaag markaynu nimaadno dhinacaaga fanka ma jiraan waxyaabo fara badan oo aad is leedahay aad ku bedeshid ama aad wax ka bedeshid fankaaga oo aada horumarisid
runtii dee waxaan anugu ku caanbaxay horta waa heesabedelid laakiin insha allahu tacaala waxaan doonayaa iminka inaan heesabedelidana wado ma doonay inaan joojiyo laakiin aan ku daro qaar anigu ereyadaan sameeyo laxankaan sameeyo aan isku dayo ma garatay inaan wax samayn karo od fanaaniinta kale dee aad ka kulummarmar joojiyo mayo kalumaysigaa joojin maayo aqaas way macdahay laakiin marmar waxaan isku dayi doonaa insha allahu taala iminka hees kale aan soo wado raaba oo ma garatay aan soo wado iminka dhowaan insha allahu taala aan weli soo bixin ayaan doonaya bal horta inaan taa ku furfuro hagaag heesaha aada bedeshay heestee baad ugu jeceshahay aynu caweyska aynu dhegeystayaashaena dhahna ku nastaa
heesahan bedelay horto waxaan ugu jeclahay hees baryahan dambeba social mediaha haysatay waa hees kiin jaamacay qaado halkan aad baan uga salaamaya walaashay marka heestaasaan ugu jeclahay waa hees in badan dadka feedback iga soo celiyeen oo dhahan wallahi anaad iga hadashay wallahi anaad ii hadashay oriya halkaanaa oran lahaa sidaanaa oran lahaa rag badan ay igu soo jawaab celiyeen oo igu soo habliyeen iyagoo u hadlayba aad iyo aad marka dad badanna waxay igu dhahay wareedhan islaanta jarmalka joogta ma gabadhaada jarmalka joogta ma markaasa may baan dhahdo heesta waa iska samey garo jacaylkan haday geliye waxaan adaa qurbaha gabadhii aaday naftan kuu ooyeysa maad u dacwootid
ood kaxaysidba yir haddaan gaadho caydhaan ku siin laaya hagbadaad geli leyda meesha liiga dhoofi inaad ilaahaa ka boqo
aad iyo aad waxaa jira dad fara badan oo bulshada ka mida oo dee raggoodii hadday dumar yihiinna raggoodii ay qurbaha joogaan hadday niman yihiinna gabdhahoodii ay xaggaa joogaan oo lagaga sii tagay halkan oo qaarkood la isaga ilaaliyoran kar lahaa aad iyo aad baan u hadalnay marka in linkiga yar bay qaataan waad u daraa markaa sheekha u fahmaa abit interviewgood mari doonta shaytaan kaskana
waa hagaag heestaas si ayaynu dhegaystayaasha ku nasinaynaa dhegeysa haboon
adaa qurbaha gabaniye aade naftan ku ooyaysa maadu dacwootid adaa qurbaha hoyhoy gabaniyay aadehayhay naftan ku ooyaysa maadu dacwootid yurub haddaan gaadho wacaydhaanku siin laaye xabaadbaadgeli layde hamiishan iga dhoofin yurub haddaan gaadho wacaydhaanku siin laaye xabaadbaadgeli layde hamiishan iga dhoofin goortii aadiga tagaysay wadigii qaabtarnaaye wadigan qorqornaade magaala biilku siisaa goortii aadiga tagaysay wadigii qaabtarnaaye wadigan qorqornaade magaala biilku siisa yurub haddaan galo ahaa wilkan ku dhiqilaayo qoshkanka dubilaayo meeshan iga dhoofi yurub haddaan galo macaan macbaan ku siilaaya rumaatig noqonayne ameeshan iga dhoofi adaa qurbaaha gabaniyay aadee naftan ku ooyaysa maadu dacwootid adaa qurbaaha hoyhoy gabaniyay aadehayhay naftan ku ooyaysa maadu dacwootid habeenkaadiga tegaysay itiin jeereen baroortay sow ma garanaysid inaan saddex jeer suuxay habeenkaadiga tegaysay itiin jeereen baroortay sow ma garanaysid inaan saddex jeer suuxay yurub inaan gaadho garbaanu leeyahay waayo gabadhayda jarmalka iga joogta yurub inaan gaadho garbaanu leeyahay waayo gabadhayda jarmalka iga jiifta adaa qurbaaha gabaniyay aadee naftan ku ooyaysa maadu dacwootid adaa qurbaaha hoyhoy gabaniyay aadehayhay naftan ku ooyaysa maadu dacwootid adaa qurbe gabaniyay aadee
markana dhegaystayaal waa qaybtii halabuurka iyo heesaaga waxaana toddobaadkana barnaamijka cawayska washington marti inoogu ah fannaanadda nasteexo ciise xirsi oo ku magac dheer nasteexa indho waxaanad ku soo dhowaataan qaybtii koowaad ee waraysi dheer oo ay barnaamijka cawayska washington nasteexa siisay kaasi oo ay kaga hadlaysa islamarkaana ay ku faahfaahinaysa waayaheega fanka waxaanan ugu horraynba nasteexa aan leeyahay ku soo dhowow nasteexa barnaamijka cawayska washington aad baad u mahadsan tahay walaalkay cabdixakiin shirwac wandhawahay ilaa xad waa hagaag ugu horrayn ba intaynaan gelin heesaaga kala duwan ee aad qaado oo dhinacyo badan aynu ka eegi doonno n dabcan su-aalo waxaa jira dee da- waraysi kastoo lagu weydiiyo horena lagu weydiiyo dabcan dadkuna marka imika haddii dhegeyste cusub ay tahay hadday tahay dhegeyste hore kuu dhagaystay ba ay isweydiinayaan n goortii kugu horreysay ee aad istidhaahdo waad heesi karta ama aad heestay heestii aad qaaday haddaadna xasuusiso maxay noqonaysaa horta sanka aad ahaan horta tan yaraantiga waan jeclaahay oo dee waxaan ahay horta dee soomaali baan nahay dee soomaalina moosta dad waa dad fankooda iyo markayna kujiidaanta dad waxaana dad aada u jecel isbeshalna adu aad baan u jeclaa weligeeda fanka soomaaliyeed wallahi horta xagga fanka inaan heesi karo xilligaasaan he- hees waan heesi kartaa isira aan kudho exactly iigu ad ma jiro laakiin waan arkaana heesi waan jeclaa heesa waan qaad qaadi jiray anuu fanaanad ahayn anoo intaan ka yar si wanaagsan aad iyo aad waayahay marka heesahaad qaadi jirtay ama heesaha adigoo yaraad ka heli jirtay ama aad aad kugu raaxaysan jirtay markaad maqasho maxaad ka xusi kartaa waxaan ka xusi karaa waa dhowr heesood anigu fanaaniintii heesoodii aan deeso aan ku caqliyeystay oo aan jeclaa kolba waxay ahaayeen fanaaniintii yaabari isbeshal waxay ahaayeen allayaarxam raaxiim saada cali sahre axmed xasan cali samatar laakiin waxaan aada u jeclaa hees ahayd ay qa- ay qaadi jireen xasan cali samatar iyo sahre axmed oon anigu dee markii ugu horeysay aan stage baa la soo koray anigu xitaa fanaanad aan ahayn habeen ay makarafoon gacantayda iska soo gaadeen oo adiga fanaanad ahayn baad intaad masraxa soo istaagtay aad heesta xasan aadan iyo saare axmed ay qaadaan aad qaaday ها waxaas waxay ahayd labadii kun iyo kowdii bay ahayd waxayna ahayd fi- finland bay ahayd fanaankeena weyn xasan ansankar ayaa markaa fariinkaa show ahaa marka isagoo heestaas u qaadaya yan dee ama geedkii kale nasiib u yeesha inaan qaado waa heestee markaa heestaasi waxay ahayd heestay wada qaadaan isagii sahre oo tiraahdaa dawadi naftaydoo balan balan kula gadaarde dumarkanadoo kale
daaran mhm.
cashaqada jaatibi weliga hasiidayn cashaqada jaatibi weliga hasiidayn heestaasay ahayd
nasdex haddaynu hore uga sii soconno barnaamijkeenna amaba waraysigeennan bal heesta ugu horraysa ee heesaha aga markaynu eegno aad soo qaban lahayd haddiiba aynu bulshada ugu furno tiibaad soo qaban lahayd aynu ugu furno waxaan usoo qabanaynaa haddii ilaahay raalli ka dhigo heesta la yidhaahdo hogaan caashaq hoggaan caashaq marka maxaa ka mida erayadeeda eryadeeda waxaa ka mid ah dareen qalbigana walaco wanaa ugunkiisa maqae ilmada iga hidiga tiqigo ka horta ii shaydan eeye afkuna una ku dhaqadaleeye qofnaanugu eli jawaagaas awraaraha suubano kalsoonida laga helanaya hadiyada ogaayeel dhegahaaga naftana waan ku rogo naftana waan ku rogo jacayl kaagay hayeye adoon cidna igu halayn hugaa iga dhigo hogaanka uu hay ishkigaaya hoggaanka u hay hoggaanka u hay cishqiga dhegaysa haboon dhegaystayaal
kahorta ii shaydan eeye dareen qalbigana hodhoco wadnaaunkiisa maqan ilmada iga hibiqtiqido kahorta ishaydan eeye afkuna waa kula hadleeye qofnaanugu eli jawaab awarahaasa baroo kalsoonida laga helanaaga hadyadu ugaayeel dhagahaaga afkuna waan kula hadleeye qofnaanugu eli ah hogaanka oo hay cishigaaga
goormay soo baxday yaa sameeyey
adeedeeda heestaas waxay soo baxday sanadka cusba sanadkan hadda aynu ku jirno gudagiisii habeenka sanadka cusbaa soo baxday waxaa adeedeeda iskale abwaan jooga bilgan soomaaliya xagga weliba puntland degan abwaan maxamed dagaafe yaxankuna waa aniga meydigu waa cidi caliwiinkay duubastuna waxa weeyaan universal t v guud ahaanba dhegaystayaal waxaan intaasi ku soo afmeeri doonaa barnaamijkeenii cawayska washington ee toddobaadkan tan iyo intaynu barnaamijkan lamida isugu iman doonno waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
codkaasi fanaanada nastaxindho waxa uu qaybkaha barnaamijkai cawayska washington oo nala soo codsiinayey cabdixakiin maxamuud shirwac barnaamijkuna wuxuu gebagebo yahay idaacaddayadii fiidnimo inta haddii la idhahdana mar kala kulmi doonno oo anigu ah maxamed cabdi cabdixakiin maxamuud shirwac iyo bashiir abikar cabdulaahi oo dhammaantaydinla sidaas iyo cawaysin wanaagsan
hogaanka oo hay cishqigaaga